safar uu maanta magaalada kismaayo ku tegi lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa dib u dhac ku yimid weli si rasmiya looma oga sababta dib u dhaca keentay hase yeeshee xogo laga helayo ilo ku dhow wasiirada dowladda ee shalay kismaayo gaaray ayaa sheegaya inaysan wasiiradaasi ku guulaysan inay wadahadallo foolka fool ah la furaan maamulka magaalada kismaayo ka taliya oo iyagu door bidaya in keliya kulan foolafoola la qaataan ra-iisul wasaaraha markuu magaalada yimaado haddaba cabdilcasiis xuseen oo v o da ka tirsan ayaa khadka telefoonka ee kismaayo kula xidhiidhay cabdinaasir seeraar oo ah afhayeenka ururka raskamboni wuxuuna weydiiyey waxa keenay dib u dhaca safarkii ra-iisul wasaaraha ee kismaayo walaala anaga ra-iisul wasaaraha xilsaankayn waxa weeye inuu imaanayo maanta ahayd iyo qorshaha in halkan imaado kollay hawlo farsana iyo u baaqay islaan ka wadahay waa la sugayaa inuu imaadona ku rajo weynaa insha allah hadii alla marka imaanshaha aada idinku ku rajo weyntiin ma maanta mise waa wakti kale hadda maanta wuu baaqday laakiin waa berrito berrito ayaan isu yaan isku wadnaa inuu imaanayo halkan magaalada kismaayo laakiin shalay tole waxaa la sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee wafdigan hordhaca hogaaminaya inuu sheegay inuu maanta imanayay marka cilada farsame ee dib u dhigtay idinka maxaa laydinka sheegay waxay noo sheegeen ra-iisul wasaaruhu inuu berrito imaanayo laakiin maanta wuu baaqday say noo sheegeen ilaa hadda wax udurdaala iyo wax kaleba noo sheegeen ma jirto keliya waxaan sugaynaa oo annaga iyada waan wada sugaynaa in berrito oo talaado ah insha allah haddi alla idmo imaan doono ra-iisul wasaaraha annaga hadda arrinta aan qabno waa noocaas waftiga hadda yimid noonan sheegin xilligaas xilli ka dambeeya iyo baaqasho kale noonan sheegin waa gartay cabdinaasir warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in wafdigii hordhac ahaa ee wasiiradee shalay soo gaaray ay iyagu doonayeen inay uga gol xaaraan ra-iisul wasaaraha imaanshihiisa magaalada kismaayo oo wadahadallo idinka idinla furaan oo wadahadalladaasna isfaham kusii dhoweeyaan weli taasina aanay suuro gelin oo dhici karto ra-iisul wasaaruhu inuu taasi u baaqday ma jirta arrimahaas ma arrintaas raxa kama jiro nimankan hadda yimid ee wasiirada ee xildhibaanada kamidka yihiin waxaana malaynayaa markii saddexaad weey halkan imaadaan waxaa daweyna sukaana seedanaa ma jirin dhowr jeer baan wada hadalay haddana wadahadalkii iyo qorshuhu wuxuu ku xiran yahay ra-iisul wasaaraha inuu halkan imaado ayaguna saad sheegtay gubalxaar bay sii ahaayeen brotocool la-aan iyo kaadka loo soo dhaweyn lahaa baan ka shaqaynaynaa annaga iyo iyada xagga suguurasiga hawshaas halkaasay taalla asagaan sugaynaa insha allah haddii alla idmo laakiin wafdiga xubno la socda oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in imaanshaha ra-iisul wasaaruhu uu ku xidhan yahay inay marka hore wadahadallo idinka idinla galaan oy wax sii bisleeyaan laakiin taasi ilaa imikaanay suuro gelin adeer annaga hawshaasi ma hayno barnaamijkaasi anagu noona aynu sheegin ayaga ma garan kara marka de warkaasi qaabkuu ku baxay iyo sida loo dhigayo idinku ma la hadasheen maamulkiinan magaaladu wasiiradan yimid ilaa xalay ilaa maanta wax wada hadaloo soo hor fadhiisateen ma jiraan annagu waan is aragnay waan sheekaysanay waxaan samaynay biyo labada dhinaca barsakoolka ku saabsan ra-isul wasaaraha qaabka loo soo dhaweyn lahaa waan is aragnay waan sheekaysanay laakiin intaas wax si dhaafsan oo ajandadan galna ma jirin marka maxaa maxaa maxaa ku jaban in aad kasii wada hadashaan bal ajandayaasha ra-iisul wasaaraha iyo idinku aad ka wada hadli doontaan maadaama iyagu hordhac ay yihiin oo gogolxaar ay yihiin miyaanay taasi muuqanayn haddaydaan labadiinii weli ajandahaasi soo hadal qaadin in weli xurguf jirto adeer waxaa weeye meeshan moogtahay annaguna maamul sijeedadaan nahay nimanka fuudana waxay yimaadeen ajendaha iyo brogramkooduna iyadaa lala sugayaa waxayna ku xigan tahay ra-iisul wasaaraha imaanshihiisa marka idinku wada hadalka ra-iisul wasaaraha ka imaanshihiisa iyo soo horfadhiisadkiisa keliya aad ku qanacdaan ee wasiiradan wax weyn uma aragtaan baan u gartay sidaa ma aha waxa weeye qanaca iyo qanac la-aantu waa mawduuc dooni laakiin waxaa laga hadlaya waxa weeye meeshan wasiiradan hadda yimid waxaa ma dhowr jeer koro imaadeen waan wada hadalnay waxaan ka wada hadallayna waxaa dalka soomaaliyeed iyo meeshan iyo waxaa socda ra-iisul wasaaraha runtii waa ninka labaad ee xukuumadda ama dawladda soomaaliya miisaankiisuna waa miisaan weyn runtii annaga inaan wada hadalno oo aan u diyaargarowno aad baan runtii ugu rajo weynahay annaga iyagu hadda adaynalaha wayaan ma diidanin oo brogramka laakiin wax barnaamijkaa dhaafsiisan ayago ay noola imaadeen wada hadal ma jiraan haba yaraatee annaga marka inaan ka hordhacno ma jeclin waa tahay laakiin cabdinaasir haddii wasiiradii yimid ee hordhaca ahaa aydan idinkii is-afgaran soo ma dhici karto xitaa in ra-iisul wasaaraha imaanshihiisa calaamad su-aal ay gasho adeer waa inay iyagu sheegaan waxay doonayaan wasiiradu waa inay dhaan waxaasaan doonaynaa waxaad noocaasaan u soconaa ajendaha noocaasaan wadanaa ra-iisul wasaaruhu waxa ku hadlaya waxaas intaasoo dhan waxa ayay ka sugeyna weeye ayagu haddayna dhihin ma garan karo ma v o a sheegaysa anagu v o a inay noo soo mariyaan waxay iyagu doonayaan waa khalad wafdiga marka n wasiirada xaggey magaalada ka degan yihiin wax wada hadalo oo iyaga iyo axmed madoobe n si toosa ilaa xalay ilaa maanta u dhex marayna ma jiraan wallahi de nimankaas magaaladay degan yihiin amnigooda iyo hawlahooda programkooda gacanta kuhayna way fiican yihiin marka cabdinaasir waxaad ii xaqiijisaa bal in iyaga iyo n ninka madaxda u ah maamulka magaalada ka dhisan ee axmed madoobe inay kulmeen iyo in kale bal intaa ii xaqiiji walaal maamulka magaalada ka dhisan ee axmed guddoomiyaha uu ku yahay annaga aan ka midka nahay waan aragnay si guud aan isku aragnay laakiin wax gooniya oo aan ka wada hadalay oo intaa dhaafsiisan hal yar asiin ma jiraan hadalkaaga waxaan u gartay iyagu waxba noolama iman magaaladay yimaadeen waxaana idiin sheegeen inay ra-iisul wasaare hordhacu yihiin idinkuna ra-iisul wasaarihii baad sugaysaan anigu de ra-isul wasaarihii cidda kale mas-uul hal isaga diyaar badanna waa tahay warar kale oo magaalada naga soo gaaraya waxay sheegayaan in amnigu uu khalkhal ku jira magaalada oo maanta qarax baa dhacaa layidhi sidoo kale magaalada shalay iyo maantaba dilal baa ka dhacay oo la leeyahay tiraba shalayna saddex qof baa lagu dilay maantana afar qof baa lagu dilay bal xogtaasi amniga maxaad nagaga biirin kartaa waxaasi waa dacaayad la bunbuuniyey weeye magaalada sanaadireedu way sugan tahay broblem kama jiro ciidamada hadda awal horan iyagoo sii shaqaynaya haddana aada loo howlgeliyey macnaa ciidan amison halkan jooga way jiraan qaraxyo ka dhacaya oo meelooyinka kala geliyay way jiraan laakiin dad ka dhintay iyo dhibaato iyo culays xagga amniga adag yaraatee ma jiraan marka dhimashada dadka weliba dhintay laleeyahay shacab weeye ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo magaalada amnigeedu ugu sugan yahay aad buu sugan yahay weliba boqolkiiba boqol buu sugan yahay way ka fiican tahay meelo badan kismaayo
cabdinaasir seeraar oo ah hafayeenka ururka raas kamboni oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ugu warramayay cabdilcasiis xuseen